halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
kumanaan qoys ayaa ka barakacay guryahooda sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in dagaal uu ka dhaco deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag oo muddo saddex sano ah ay colaad ka taagan tahay deegaanka oo ay isku hor fadhiyaan laba beelood oo wadadaga ayaa waxaa joogsaday adeegyadii dadweynaha iyada oo dadkii deganaan ah ay barakac ku yihiin deegaano baadiyaha ah warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryaha redio ergo ilyaas cabdicali waa habeenkii koob iyo labaatanaad ee hinde maxamed cumar oo shan iyo soddon jir iyo shan carruur oo ay dhashay ay u hoyanayaan qoys ay qaraabo yihiin oo ay usoo barakaceen koob iyo tobankii bishan cabsi ay ka qabaan in dagaalu ka dhaco xaafadda ay deganaayeen oo dhinaca bari kaga beegan magaalada ceel afweyn ee gobolka sanaag oo tobankii bishii hore ee mey maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen hinda oo ah hooyada korsata carruur agoon ah ayaa sheegtay in toddobiyo tobankii maalmood oo u dambeeyey ay wajahayaan xaalado adag oo ka dhalatay cunnoyari iyo hoyla-aan qoyska ay la joogaan oo dhinaca galbeed ee magaalada deggan ayay sheegtay in aanay waxba ku dhaamin dhinaca nolosha oo ay sabool yihiin suuqa ugu weyn ceel af weyn ayay ku haysatay dukaan bagaashka lagu iibiyo oo ay carruurta uga soo saari jirtay masaariifta hadda suuqa ma tagto oo waxaa lagu soo ragay bandow dagaalka kadib hal waqti ayay raashin helaan waxaana ay ka cabsi qabtaa in carruurteeda uu cudur kaga dhaco gaajada darteed maalintii eelafeyn xaqadu ka dhacday ayaan jiray suuqa dhexdiisa ayaan joogay magaalada kooriheeda kalean tegey ku badbaadi karaysa waayo waa la xidhay dawladdaa haysata lama mari karo laga albaab lama furi karo lagama soo bixi karo carruur waxbarashadii macaamadii ma tagaan iskuul ma tagaan waxba ma tagaan guriga dhexdiisa ayaan ku haystaa hooyada oo xitaa xanuunsanaysa oo liidato aansaa u qaadaan haddii xabaduu aan xabadaada xamili karaynin suuqa ka dhacaya dhibaato weyn weyn weyn weyn bay ii gaasiisatay waayo waxalaala waxay xamilaysaa ma jirto saasaan kursigaan saaraa waan ka qaadaa dhibaato weyn bay xoogaba ii geysa damiirkayda iyo noloshaydu aada iyo aad bay u hansanta ilaahay unbaan ilaahay unbaa naga qaadi kara waxaana haysta colaadaa naga jooji kara noloshayadii noo soo celin kara ma aanu ku shaqaysan jirnay xoogayada maani jirnay ilaahay baanu ka baryana inuu colaadaa naga dulqaado aada iyo aad bay noloshayadu u liidataa waayo hinda oo shaqada ka joogsatay si maalinlaha uga heli jirtay lix dollar oo muddo shan sano ah ay ugu shaqaynaysay carruurteeda raadiyo ergo ayaa u sheegtay inaanay suuqa aadi karin oo ay hayso cabsi xoogan oo haysa dadka deegaanka colaadda oo aan xal laga gaadhin ayaa sabab u noqon karta dagaallo kale oo halkaasi ka qarxa laysku geli maayo dadkaa kala shakisan albaabkaaga suuqa usii jeedaa waxa lagu odhanaya albaabkaaga xid ha furin albaab dambe melihid aad ka baxdid haddii kaa lagugu xidho oo aad lagugu xidho sidaa yeel hagaad ka baxa haddii lagu yidhi albaabkaaga ha furin waa kaloos inaad jirtid shicibkuna uu odhanaya albaabkaa hala albaabada hala xidho suuqa dhexdiisa waa barakicii ugu xumaa ee ay wajahayaan qoyska hinda muddo saddex sano ah oo dagaallo kusoo noqnoqdeen deegaanka ceelaf weyn ee gobolka sanaag shan kun oo qoys oo ka barakacay colaadda ceelaf weyn ayaa la siman qoyska hinda dadkaasi waxa ay u barakaceen baadiyaha ceelaf weyn gudaha magaalada iyo sidoo kale duleedka xeryo barakac oo ku yaala afar boqol oo meherado ganacsi yaryar ah oo ay dadkaasi qaar ka mid ah ku shaqaysan jireen ayaa ka xidhan suuqa magaalada dadkaasina weli ma ay helin gargaar bini'aadannimo sida uu raadiyo ergow sheegay cabdiraxiin yuusuf axmed maayirka degmada ceelaf weyn
halkaasa arkaysa carruur yaryar deegaan ah iyo hooyooyin soo silxsan oo kadib adeeg lahaana ay awood u karaan haddaan nagu shaqeeyaan ama adeegeeda ama cidka xoog u ahaayeen marka hore waxaa iska xoogsataa markumaal ay ahaayeen ama ustaad ahaa ama dunyoola ahaa ama waxyaalaha ama tabajaro ahaa kuwaas markay meheradi waayeen carruurta yaryar deegaanka ay wax kusugsugeen cidlo ay ku damaysan yihiin taasoo ay waxyaala aad iyo aad looga naxaa mooyaane danagu hanti iyo dhaqaalan anaga ayaa dhaqaal darrada la saamaysay noloshii aan dadkii aan maamul ahaan aan ka dhex shaqayn jiray u adeegi jiray cashuuraha iyo waxaan kusoo saari jiray dakhliga kusoo saari jiray abada naga baabaayo carruur lagu qiyaasay lix kun ayaa waxbarashadii ka joogsatay dagaalada ka dhacay deegaanka dugsiyada dowladda ayaa wada xidhan iyadoo magaalada aanay isku tallaabayn labada beelood ee duruurta ku dhex martay macallimiinta ardayda iyo maamulayaasha ayaa cabsi ah in aana qabiil loo dilo ay soo kala dhex gashay waalidiinta qaar aan la hadlay waxa ay walaac ka muujiyeen waxbarashada iyo nolosha kala xidhan ee magaalada waxay sheegeen in carruurtoodu waxbarasho la-aan ay adag tahay in deegaanka ay joogaan qoysaska barakacay qaar ka mid a ayaa dulsaar ku noqday kuwo kale ku nool baadiyaha oo abaaro daran ay ku habsadeen sannadihii u dambeeyey oo aan waxba haysan aamino guuleed cali iyo saddex caruura oo ay dhashay ayaa ka mid a qoysaska u guuray baadiyaha ceelaf weyn kadib markii xaafaddii ay deganaayeen uga soo guureen colaadda ka jirta deegaanka waxa ay ka baqeen in lagu dilo gurigooda ergo ayay u sheegtay nolosha qoyskeedu ay adag tahay xaafadda ay la degeenna aanay waxba haysan carruurta ayay sheegeen in hal wakti ama laba wakti ay u kariyaan maalinkii odaygeeda oo maqaaxi shaaha lagu iibiyo ku lahaa halka laysku hor fadhiyo oo dhinaca bari ayay colaaddu saamaysay markii suuqa loo diiday inay dadku dhex maraan
deereer baan la joognaaye nolol maalmeedkeedii aanu shaqaysan jirnay ee u shaqo tegi jirnay maxaan shaqo tagnaa meeshaan u shaqo jirnay laysuma gudbayo oo waxay noqotay meel aan laysu gudbayn markaa waxay noqotay inaan dee wixii ilaahay nagu siiyo reerka wax la qaadan karo ma jiro haddaan aan jirin gaadihiis u gudbaya dee intaanu gashgashnayn iyo waxii aan xixinay mooyaane wax kale kama dhantaqo qoyska amina gaadhi ayay habeen madow kaga baxeen magaalada markii dagaaladu ka bilaabmeen saddexdeeda carruurta oo dhiganaya fasalada afraad lixaad ayay sidoo kale ka joogsatay dugsiyadii waxbarashada oo weli ka xidhan deegaanka awgeed sidoo kale dadka ceelaf weyn ka barakacay waxay waajahayaan hoyla-aan iyo roobka guga oo dhibaato kale ku noqday dadka dhammaan adeegyadii bulshada ee caafimaadka waxbarashada iyo wax kala iibsiga ayaa weli ka taagan magaalada taasi oo werwer ku abuurtay maamulka degmada ceelaf weyn xalinta khilaafka u dhexeeya beelaha dagaalamaya ayaa waxaa muddo u jooga deegaanka xubno wasiira oo ka tirsan xukuumadda somalilan kuwaasi oo labadii toddobaad ee u dambeeyey shirar kula jiray madaxda dhaqanka si dagaalada loo soo afjaro colaadda ka jirta deegaanka oo muddo toddoba jeer ah laysku laayay saddexdii sanne ee u dambeeyey ayaa keentay inay ku dhintaan dad gaadhaya saddex boqol oo qof halka ay ku barakaceen toban kun oo qoys sida uu raadiyo ergo u sheegay xiin yuusuf axmed maayirka degmada ceelaf weyn ilyas cabdi cali raadiyo ergo hargeysa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow ayaal midda noo ergooto indhaha caalamkana arkay ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa